Qiimo la gashado hawlaha duwan ee suuqyada degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan iyo Hoosadhiib Kureed markii hoolaleyda suuqa keentay hoolasho oo hassaamaytay abaar iyo colaad ku jirta deegaano ku tirsan gobolka Hiiraan qaar ka mid ah hoolaleyda iyo weliba dalaalaydii shargadaas hoolaya wayba sheeganaa intan iyo sababngata in markaasayti iyo hoolayo ha abaarsadaan ga abdulla jimcaala la yidhaah dalaalayda suuqa xoolaha ka mid ahay suuqaanaa wax ka gadhnaa ganacsigiisu heer sarow mara waa kanaa geelu tuuran yahay geelaan waxaa laga keenaa gobollada laga keenaa ilaa baay iyo bakool iyo hiiraan afarta koonaa laga keenaa ganacsigiisa neefka shabeellada dhexe qaymaha ugu badanu neefka geelaa waaye qaymaha ugu hooseeya waaye geelaan iyo maalariga iyo loda meel kastaa loo dhoofiyaa soomaaliya afarta qaradood oo ka jirtaa loo dhoofiyaa waqooyiyaa loo dhoofiyaa koofuraa loo dhoofiyaa xoolaha qaymahoodana waa qaali wixii dhaqaalsan wixii oo aan dhaqaal lahayn qaymahoodu waa hooseeya xasan waaye waxaan ahay dalaaleyn dalaalayda geela ee suuqa buulo burda ganacsiga suuqa geela marba waa iska nuuc xiliyadaan abaaraha iska jiro xooluhu xaaladoodu sidii hore ma ahan ogow xoolaha jiilaal ahaayo abaaraha jiro maanta daaqu waa yaraay saas awgeed xooluhu waa xoogow hoosu dhacaa ku yimiday marka saas waa abaaraha keenay daaqla'aantaa keentay neefku haddowna daaq helin ouna biyo helin waa xumaanayaa dhiiggiisa isbeddelaya marka waana la gadaa waa yimaadaa suuqu xoolu waa yimaadiin hase yeeshee xaaladdu hadda sanadidii hore oo roobabku jireen iyo hadda waa kala bedelan tahay suuquna waa kala bedelan yahay waxaa la yidhaha cilmi gurweyne cilmi cabdulla sifriin waxaana joognaa suuqa buulo burte wakhtiyada lagu jiro wakhtiyadii hore waxaa yimiday abaaro iyo colaado iyo kulaylo badanaa yimiday sidaas darteed xooluhu isu imaadka meel kasta loogu yimid dartiis hoosudhaca yimiday hoosu dhaca yimid saasay tahay haddana neefba neefku ka dhiig badan yahay ayuu ka bedelmayaa wax walbaa lagu kala iibsadaa bariyo qoraxsan meeshaan hal maalin waaye suuqeeduna waa hal maalin suuqyada shalduban ee xoolo laga shalgado waa kiyaala buulo burdi gobolka hiiraan wayba habuu dhaafiyey hoolo noocyasha shalduban aanaseti oo markaaseyti ganaalan sheeni